ha baadiyoba ama ha madhaye miyuu celiye maya bes waa magdhawayaa buu leeyay isagu halkaasuu gaashin isla taagay waaalid qowlka saddexaad ee masalada ku jira waxa weeye yadmanul mun mun mun munma munmaxiqa wuxuu magdhabayaa munmaxiqa kii tirmay ayuu magdhabayaa maxaanuusan magdhabaynin kii baaliyoobay munsaxiqa kii isagu baaliyoobay ma magdhabayo oo kana muxuu qabsaday munsaxiqa ma magdhabayo wuxuu leeyahy war caariyadu waxay keenaysay celin bay ahayd mar hadday celin ahayd dee ka nusqaamay la celiyo waa la helay celintii laakiin kan bilkuliyaba loo waayey lama celinin kaasu markaa hala dabagala buu isagu leeyahy walmustaciiru ka ka caariyeysay min mustaajirin mid kiraysay laa yadmanu ma magdhabe fila saxi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu nin baa wax kiraystay mid baa kasii caariyeystay ma magdhabayo markaa kaa mustaciirka ahi waxaa dhintay fila saxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ijaaradu madmuuno may ahayn oo kanuu naayibka ka yahay uu kasii qaatay musta'jirkaahi ma magdhabaynin mar haddaanu magdhabaynin isagiina ma magdhabaya buu leeyahay walow talifad hadday dhimato daabatuhu fii yaddi wakiilin wakiil gacantii bay ku dhimatay bacaahu fii shuqlihi uu dantiisa ugu dirtay ow ama fii yaddi man mid gacantii ayay ku dhimatay sallamahaa ilayhi u dhiibay liyarudaha si ugu layliyo falaa damaana wax damaani ma ahanin waxau leeyahy sheekhu nin baa daabadiisii waxay ku dhimatay fii yaddi wakiilin bacaahu fii shuqli nin buu yidhi igu soo qora gaarigi binti furi u dhiibay nin wakiiloa buu yidhi orodoo halkaa alaabta iga soo qor halkaa wixii iga soo qor halkaa wixii iga soo qor aafun baa ku dhacdo ama mid kalea ka dulbooday ama iyadii baaba ibtilowday oo burburtay fii yaddi wakiilin bacaahu fii shuqli dantiisaan ugu dirtay ow fii yaddi man sallamaha ilayhi ama waxaabay ahayd awriya waxoo warba hadda soo layli buui liyarudaha atarwiib waxa weeye layliga ayaa arabehaan somaali waa layliga ayuu uhi falaa damaana midkoodna damaan laguma lahaa maxaa yeele midna uma qaadan ujeeddo isagu leeyahay kanuu ihi wixii igu soo qabanay isagu muddantiisa u qaatay kanuu ihi isoo laylina dee nafdiisa ayuu u qaaday laakiin waxay dhahay marka kan wax layliyayaa aanu magdhabayn waxa weye markay layligii wax ku noqoto hadduu markaa raashinuu ley garhka u geliyo dee wuu magdhabaya marka ilayn layli maaha raashinka markaa ku raraye waa isagu hawlka u galay allahu aclam walahu waxaa u sugnaaday ninkii caariyeystay alintifaacu inuu ka intifaaco shaygii uu ammaanaysay bixasabi alidni idanka qadarkiisa inuu ugu intifaaco ayuu leeyahay fain acaarahu hadduu u ammaanaysiiyey lizaraacati xindatin qamadi beerideed hadduu u ammaanaysiiyey zaracahaa xindadii ayuu beerayaa iyo wa milahaa iyadoo kale in lam yanhahu haddaanu u diidin aw ama lishaciirin heed ayuu ugu ayuu ugu cariyey inuu beero lam yasrac ma beerayo fowqahu mid ka sarreeya ka xindati mithaal xindaba weeye walow adlaqa haddii uu iska sii daayo aziraacata beeridda saxa waa ansaxayaa fil asaxi haddaan qabanno wayasracu waxaan u beerayaa maa shaaa wuxuu doono waxauu sheekhu leeyahay caariyadii ayaynu ku soo dhex jirnay marka axkaamta ay caariyadu leedahay waa saddex qaybood midi waxa weeyaan damaanka caariyada shayga mustacaarkaa la damaanayo oo uu inooga soo hadlay ka labaadna waxa weeye waa ku diranka ninkan mustaciirka caariyeystay shaygii la caariyeysiyey ama la ammaanaysiiyey uu ku intifaacayuu ku dirmayo midna waxa weeye wuu inoo dambeeyaayo waa bal inuu saddexdii qaybood ee axkaamta aynuu qaybinay inuu laasimu darafan yahay iyo inuu jaa-isu darafan yahay iyo inuu laasimun min darafin wa jaa-isun min darafin saddexdaa kow ku faylayo markaa kii labaad ayuu halkan sheekhu inoo gudagalay oo ah ku diranka mustaciirku uu intifaacii loo ogolaaday uu ku dirmayo markaa wuxuu uhi sheekhu haddii uu ammaanaysiiyo ninkii muciirka ahaa dhul ayaa wuxuu caariyeysiiyey liziraacati xinda xinda inuu beero qamadi inuu beere ayuu u caariyeysiiyey zaracaha horta ayadii wuu beerayaa maxaa yeelay dee ayada wuu idmay oo waa tii u fasaxay wa milahaa ayada mid la midana waa u beerayaa ama ka hoosaysa xagga dhibaato ahaan zaraca dhulka lagu beero ee la geliyo ayaa dhowr qaybooda qaar dhulka dhibaato fara badan bay u geystaan qaar ayagaabu nafaqeeya qaarna dhib iyo waxtar toona uma geystaan adigu weyn oo muuqda sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay haddii uu idmo inuu xindho ka beerto ayadii iyo waxa la midka ama ka hooseeya marka loo eega xagga dhibaatada ay dhulka u geystaan ayuu beerayaa in lam yanhahu waa haddaanu weliba u diidin marka uu xindhada tala midkaa beeraya isagoo xindho u ogolaaday tala midkaa marka uu beeraya waxa weeye waa haddaanu u diidin haddii uu u diiday oo u yidhaahda xindhown inaad ku beerta ayaan kuu caariyeysiiyey wax kale inuu beero uu meeshi geliya lama ogola iyadoo nahyigiisa iyo isaga tacyiinkiisa sun la raacayo amaa wuxuu u caariyeeyey buu yidhi dhulkan u ammaanaysiiyey lishaciirin inuu heeb ku beero lam yasrac fawqahu wax ka sarreeya oo xagga dhibaatada dhulka ay u geystaan kaga sarreeya ku beeri maayo waxa ka sarreeya heedda ee dhulka dhibaatadiisu ay kaga badantahayna waa xindadii aan soo haynay oo kale waxay leeyihiin dhibaatada ay xindadu dhulka u geysato ayaa ka badantahay heedda u geysanayso ka hadduu heeddaa dhibaatada yar u ogolaaday inuu dhulkiisa ku beero taa dhibaatada badan ku beeri maayo haddii uu iska idlaaqo bui walow adlaqa ziraaca haddii uu idanka ziraacada uu iska idlaaqo ninka muciirka ahi markanuu zaraacada u fasaxayey ayuu iska idlaaqay inaad wax ku beerato ayaan kuu ogolaaday oon kuu caariyeysiiyey buuhi saxa horta caqdiga icaaradu wuu ansaxayaa fil asax haddaynu qabanno caqdiga horta wuu ansaxayaa isla markaa ninkii mustaciirka wayasracu maa shaa wuxuu doono ayuu isagu beeranayaa maxaa yeele lafdiga ayaa dee lafdi iska mudlaqa ah culimada qaarkood waxay yidhahdeen wixii zaraciisa halkaa lagu yaqaano ayuunbuu ku dhacayaa mar hadduu idlaaqay uu yidhi beero wixii halkaa lagu yaqaano zaraacadiisa ayuunbuu beerayaa wax kale ma beeri karo oo aan dhulkaba lagu aqoonin asax bay nee taaniga ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay caqdiguba ma ansaxayo waxaanu caqdigu ansaxaynin buu leeyahay waxa kala tagsan shaygan masruucee la beeraya dhibtiisa uu dhulka u geysta ayaa kala tagsan mar haddii aanu cayimin oonu caddaynin ma ansaxayo waida stacaara marka uu u ammaanaysto libinaa'in dhis aw khiraasin ama dhir waaweyn inuu ku beeruu ku tallaalo falahu zarcu zarc ayuu leeyahay walaa cagsa sidaa cagsigeedsa ma bannaana wasaxiixu saxiixna waxa wey annahu laa yakrisu ma talaalayo geed kuma talaalayo mustaciirun mid u ammaanaystay libinaa'in dhis wakadal cagsuna waa kula mid wa annahu wasaxiixu annahu laa tasixu ma ansaxayso icaaratu lardi dhulka in layscaariyeysiiyaa ma bannaana mutlaqan iyadoo layska sii daayey bale yushtaradu waxaa la shardiyaa tacyiinu nawci lmanfacati manfacadan iyo waxtarkan laga doonayo nooceeda in la cayino la caddeeyo ayaa shardi ah waxau sheekhu leeyahay haddii uu ammaanaysto eeg waa bixasabi alidn ayuu ina soo yidhi wuxuu ugu intifaacayaa dhulka shaygaa la caariyeysiiyey bixasabi alidni sida ay ahayd idanka iyo ogolaanshuhu qadarkiisii ayuunbuu ninkani ugu intifaacayaa marka wuxuu ihi sheekhu hadduu u ammaanaysto dhulkaa inuu wax ka beerto iyo inuu wax ka dhisto wuxuuhi hebelow jagadaada iyo balowrkaaga ee ammaanaysii aan wax ka yar dhisto oo sandaqad iyo guri iyo waxbaan ka dhisanayaa buuli aw khiraasin ama dhir baan ka beeranayaayo waan iska harsanayaayo dhir waaweyn baan ka beeranayaaye falahu zarcu ninkii dhis iyo dhirtaa waaweyn dhulka u ammaanaystay inuu zaracii yaryaraa ku rito waa uu leeyahay haddaan loo diidin maxaa yeelay dee isaga ayaa ka fudud bayl zaracan ayaa ka fudud geeddaa waaweyn ee dhulka la gelinaya iyo dhiskaaba qiil baa wuxuu leeyahay maya oo ma banaana maxaa yeele kani dhulka ayuu dee gelayaayo uu jilcinayaa haddii nahiyu markii horeba ku yimaad uu yidhaahdo inaad sandaqadii dhun ka taagtay ama aad geed ka beerataa unbaan kuu fasaxay wax kalese kuma ogoline ma banaana walaa cagsa sidaa cagsigeed sidaa kasoo horjeedkeedu ma banaana oo waa maxay hadduu zarac u ammaanaysto inuu meeshaa tamaandha iyo hadhuudh iyo galley iyo waxaa ku beerto ayuu ammaanaysto markaa dhisma kama samaysan karo geed weynna kama beeran karo maxaa yeelay dhibtaa ay geedda weyn iyo dhismuu leeyihiin baa ka badantahay zaracuu leeyihiin mar kale dee dhiskan iyo dhirtan dawaan baa looga jeedaayo oo loo gashdaa meesha dee dawaamna ma jira ninkan waa la yar ammaanaysiiye saxiix weliba waxa weeye qowlka saxiixaay inaanu beeraynin laa yakrisu mustaciinun libinaa'in ninkii dhis u caariyeystay dhir waaweyn kuma gashan karo oo meesha kuma beeran karo wakada alcagsu cagsiguna waa kuna midoo nin dhir u caariyeysay inuu ku beerta ma dhisayo maxayla dararkii iyo dhibaatadii ayaa iskhilaafsan oo waxay leeyihiin dhisku dee dhulka daahirkiisa ayuunbuu wuxu geeyaa dhibaato u geystaa qiraaskuna waa ama dhirtuna waa sidaa cagsigeedo masalan dhisku dhibaatada uu u geysto dhulka ayaa ka badantuu hoosteeda u geysto dhirtuna waa ka sidaa cagsigeedoo dhibaatada ay hoosta u geysataa ka badantay dusha u geysato oo dee xididadiisii iyo waxaas ayaa hoos u gelaya saxiix baynu ne qowlka labaad ee masalada ku jiraa wuxuu leeyahy way iska bannaan yahay maxaa yeelay labadii wax caynkaasoo usii dhaxeeya dhismihii iyo iyo dhirtaa waaweyne ma jiro labadaba taabiid baa loo gashadaa markaa labadaasi wayse soo gelayaan buu leeyahy waxba kuma jiraan waxaa kaluu yihi saxiix waxa weeye inaan dhulku ansaxayn laa tasixu icaaratu lardi mutlaqan dhulka in la is-ammaanaysiiyaa ma banaano mutlaqan yani mutlaq waxaynu nidhi ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira masale ka horeysay tafaasiil ku jirtay ayaa mutlaqan laga yidhaahdaayo saabiq baa fasira ama tafaasiil soo socota ayaa laga duudubaayoo laaxiq baa fasira imika saabiq baa fasirayo macnaha iyadoo la yska idlaaqay oo aan waxba lagu qaydin khiraas iyo bine iyo zarac midnaba iyadoon lagu qaydin in lays ammaanaysiiya ma ansaxayso bal yushtaradu tacyiinu nawci manfaca bal waxaa la shardiyaa in la cayino nawcan manfacada ma zaracbaa ma wax kalaa yani waa in la caddeeyaa aanigu wuxuu leeyahay way iska ansaxaysaa mihaalkan sheekuna uu dhulka inoogu mihaaliyey waxay idhahdeen waxay ka dhigan tahay ama ay ina tusinaysaa waxa laba jiho iyo wax ka badan loogu intifaaco masalan dhulka oo kale dee dhowr jiho zarac baa loogu isticmaali karaa dhir waaweyn baa loogu isticmaali karaa dhis baa loogu isticmaali karaa masalan daabooyinka oo kale waxaa loogu isticmaali karaa wax kurarasho fuulid baa loo isticmaalaa laakiin wixii hadduu hal weji un intifaaciisu leeyahay waxba nawculmanfaca in la cayina shardi maaha masalan caw oo kale te cawdii hal intifaacun bay leedaho waa waa la gogladaawun aqalna dusha lagama saaro oo lagama dhigto hareerna layskagama xidho ee waa la gogladaawun markaa iyada taa wejiga qudhan loo isticmaalo waxba iyada in nawca manfacadeeda la shardiyaa waxba qeyd maaha ama shardi maaha faslun waxa uu fasalkan sheekhu u guntay xukunkii saddexaad oo bal saddexdii qaybood halka ay caariyadu kaga jirtaa likullin mid la arko minhumaa labadooda ka aday radul caariyati baa u sugnaaday caariyadu inuu celiyo mataashaa waktiguu doono ilaa idaa caara inuu ammaanaysiiye lidafnin aasid mooyaane oo falaa yarjicu ku noqon maayo xataa yandarisa ilaa uu ka baabo aharulmadfuuni kii lagu aasay raadkiisu ilaa uu ka baabaayo waxauu sheekhu leeyahay isagoo inoo caddaynayay inay caariyadu jaa-isu darafayn tahay min alcuquudi jaa-izun hamaaniya wakaalatun wadiicatun wa caariya yani halkaasay kaga jirtay abyaadi aynu tilmaamaynin markaa ninka muciirkaa wax careeyey ninka mustaciirka ee careeystaba labadoodaba inay jaa-is u tahay inay caqdigii joojiyaan isagoo inoo caddaynaya wuxuu sheekhu ihi mid la arkaa wuxuu leeyahay likulli minhumaa mid kastoo labadooda ka tirsan wuxuu leeyahay raddulcariyati mataa shaa waktiga uu doono inuu celiyo walow caariyada iyo ammaanadaasi mid waktileba ha ahaato oo waktigeediina weli u baaqi yahay mid muddo leh oo muddadeeda aanay dhammaan haba ahaatee maxaa yeelay ninkan uu caariyeynaya xaggiisa biri iyo samafal bay ka tahay xagga ninkan mustaciirkana waa irtifaaq iyo dheefsi weeyaan labadaasina laazim ma keenaan mar hadday kana xaggiisa ixsaan ka tahay xagganna dheefsi ka tahay wax laazimina ma keenaan haddaba waxaynu yidhi raddul caariyati mataashaa waktiga uu doono inuu celiyo isaga garanay mustaciir dee waxbuu gacanta ku hayaayuu celinayaa haddaba kan kale muxuu celinayaa raddiga waxaa looga jeedaa bimacnaa ku noqod unbaa looga jeedaa shay ka noqdo culimada qaar baa bimacnaa xagga caqdiga raddulcaariyati bimacnaa caqdulcaariya inuu celiyo oo uu ibtaaliyo yacni taa lafdeeda way kusii murmeen waa mid isaga bannaan wey mar alla markuu doono masalooyin baa jira markaa ay caariyadu laazimu darafayn ay noqoto maxaa ka mid a ilaa idaa kaanat alcaariya inay tahay ma mid laazima mooyaane waa maxay masalan waa qof wuxuu caariyeysiiyey ardan lidafnin limayitin muxtaram dhul ayuu lahaa qof dabeetana dhintay baa wuxuu yidhi de ninka dhintay buu wuxuu hi anigaa ku ammaanaysiiyo ku caariyeysiiye jagadayda ku aas ninka adiganoo dee maba gaadhsiinaysid xabaalihii fogaa ee magaalada ka shisheeye ninkiina dabeed sidii buu sameeyey oo xabaashibaa jagadii looga qodo meydkii waa la geli falaa yarjicu marka ninkii muciirka ahaa ku noqon maayo meeshaa lagu aasay ninka mustaciirna ma celin karo laazim ayay ka noqonaysaa labadooda jaae dhinaca muciirka iyo dhinaca mustaciirkaba xataa yandaris aharu lmadfuun ilaa inta uu ka baaba'ayo kaa lagu aasay raadkiisu ilaa uu ka baaba'ayo saasay laazimo ahaanaysaa oo camuud ka noqonayo waxbana aan cajbudanabka lafdaa yare lafdhumuqdaa mooyaane aan wax kale ka haraynin yani taasina waxaan filaya inay muddo iyo wuxu sheegi jireen hase haatee ma xasuusta hadda kutubtana dhowaan kumaan arag masalooyinkaas ayaa ka mida markaa ay caariyadu markaa noqoto laazimada dhowr masalo oo kalena waa ay sii sheegayaano shuraaxda ayaynu kasii eegi doontaa waidaa acaara markuu ammaanaysiiyo lilbinaa'i dhis aw ilkhiraasi ama beerasho yacnii dhir waaweyn inuu ku tallaasho walam yadkur muddatan muddana muu sheegin uma intaa dabee rajaca wuu ku noqday bal waa adeegiyey in kaana hadduu yahay sharadalqalca fujin mid shardiyey hadduu yahay majaanin bilaash uu fujiyo lazimahu waa ku waajibaya wailaa haddii kalanu shardiyin bal waa adeegiye fain ikhtaara almustaciiru alqalca fujin hadduu doorto qalaca wuu fujin walaa yalzamuhu kumana waajibaysa taswiyat lardi dhulka inuu sima fil asax haddaan qabano qultu waxaan haddaan waaweya al asaxu talzamuhu way ku laazimaysaa waxau sheekhu leeyahay waidaa acaara lilbinaa'i aw ilkhiraas nin baa wuxuu ammaanaysiiyey dhul inuu wax ka dhisto nin kale wuxuu ammaanaysiiyey dhul uu leeyahy wuxuu wax ka dhiso ama wuxuu yidhi dhir waaweyn ku beero walam yadkur muddatan wax muddo ahoo ninkaa ay halkaa uga dhisnaanayo dhismahaasi ama dhirtaasi ay ugu olaysana muu sheegin uma rajaca ninkiibaa dabeetana isku cararay oo jingad yar iyo loox yarba meel buu ka keenayoo meeshii buu wax ka taagtay ama geeddii buu ku beeray uma rajaca ninkiibaa dabeetana ka noqday arriddii caariyadiiyo ammaanaysiindiio wuxuu hi wari dhaaf meeshayda sadaqadaadan iyo waxaagana iga fujiso bal haddaba waa adeegiyey in kaana sharada alqalca haddii uu ninkan wax caariyeysiiyey u shardiyey ninkan fujin majaanin bilaashka u fujiyo lazimahu waa ku waajibay markii horeba uu dhulkan ammaanaysiinayey wuxuu shardi uga dhigay haddaan dhulkaygaa u baahdo adoon wax kale ila soo gelin jingad baa iga daldalooshantiyo loox baa iga khasaaray toona waa inaad ila dhaafaysaa waa yahay buu ihi waxba ku weydiin maayo markaa wuxuu shardiyey alqalca majaanan inuu u fujisto bilaash isagoo nusqaanta ka imanaysa waxba u weydiinin lazimahu inuu fujisto isagoon waxba weydiin baa ku waajiba shardigii ayaa lagu camalfalaya wlmuslimuuna calaa shuruudihim dadka muslimiintaana shardiga ay dhigtaan ayaa u yaala shardigii dee wax markaa xaaraana xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimeynaya mooyaane wailaa oo ma wailaa haddaba muu shardiin fujin bal waadeegiye fain ikhtaara almustaciiru alqalca ninkii caraystay ayuu baaba cadhoodayoo bal waxaaday unbuu hi nagaga daba yimi markaan wax yar ka taaganay waar inoo fujiye alaabteenna fain ikhtaara almustaciiru alqalca qalaca waa iska fujisanaya markaa arshi la-aan maxaa yeel milkigiisi weeye isagaana inuu nusqaamo ka raali noqday mar hadduu iska fujistay walaa yalzamu taswiyatu lardi fi lasaxi lana odhan maayo war bal ninka dhulkiisii oo hagagaajiyo waxaanaad kala dheerdheeraysiyo waxaanaad god ka qoday isugu sinna la odhan maayo filasaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ninkan markii la caariyeysiye la ogaa inuu waxaan fujisanayo fujiskaa waxa ka imanaya iyo kala dheerdheeraanshaha ninkan uu caariyeysiyey isaga ka raali noqday nawaawi baa wuxuu leeyahay qultu alasaxu talzamhu laazim bay ku tahay inuu ninka dhulkiisa usii simaa maxaa yeelay isaga ayaa dee ku fujistay ikhtiyaarkiisa wallahu aclam wain lam yakhtar haddii aanu dooranin lam yaqlac majaanan bilaash ahaan u fujin maayo bal lilmuciiri waxa u sugnaaday alkhiyaaru door bayna an yubqiyahu inuu shaygan baaqi yeelo biujratin mashqaaya ow ama yaqlaca u fujiyo wayadmana u magdhabaalsha naqsi nusqaanta mashqaayadeeda qiila waxaa la idhi ow ama yatamallakahu uu mulkiyo biqiimatihi qiimihiisa uu ku mulkiyo waxau leeyahay sheekhu waxaan nidhi haddii aan meeshaa shardi fujisani aanu jirin shardi fujis hadduu mustaciir arrinka fududeeyo intuu xanaaqo wiciisa iska goosta hadalkii dhammaa wain lam yakhtar haddaba ninkina waysa soo tegay oo maxaad ii ammaanaysiinaysay buu ihi haddaad mar kaba igu soo noqonayso burhkiisu soo qaata lam yaqlac horta ninkii muciir ee dhulkan caariyeysiiyey majaanin bilaash u fujin maayo maxaa yeelay waxan dee waxaa lagu dhigay ninkan ku dhistay xaq mar hadduu xaq iyo ogolaansho ku dhistay dee waa shay muxtaram oo xurmo leh maxaa haddaba dhacaya ninkii muciire waxaan ammaanaysiiyey baa khiyaar iyo door leh saddex arrimood ayuu door yeelanaya bayna an yubqiyahu biujrati inuu idhahdo iska deganowo tee meelahaasoo kale konton kun baa laga qaataa sandaqadaha jawooyinka laga dhiste e kontonkaasun bil walbaysii ow yaqlaca wayadmana arsha naqs iyo inuu yidhaahdo iga fuji anigaa wixii nusqaan kaaga timaadana kuwa magdhabaya e iga fuji buu odhanaya oo arshiga nusqaantuna dee waa isagoo taagan iyo isagoo dhulka yaalla waxaa laodhan lahaa la odhanayaa un waar bal sandaqadaa iyo qoryaha eega iyadoo allaa ka taagan maxaa la siin lahaa dee waxaa la siin lahaa milyan oo marka dhulka la dhigana maxaa la siina siddeed boqol waar labadaa boqoloo udhaxeeya si baa la odhan qiila aw yatamallakahu biqiimatihi qiil baa wuxuu leeyahay war waxa ugu dartaanoo saddexaad inuu ku mulkiyo qiimihiisa oo idhahdo war waxan ba imsaa la siiyey jingadeed iyo looxeed iyo musmaarkeedaba waxaa la siiyaa laba milyan waar labadaas milyan qaadoo nagaba tagba inuu yidhaahdo na wuu leeyahay markaa qiil baa isagu khiyaarka kaa saddexaad soo geliyey waxayse tilmaameen in saddexda arrimood la doorgelinayaa inay ta muctamadkaa tahay sida ay culimmada shaaficiya badidooda ay ku tegeen waa in saddexda arrimood la doorgelinayo fain lam yakhtar ninkii muciir la odhan jiray ayaa midnaba intaa dooran waayey lam yaqlac majaanan hortu bilaash marnaba inuu ninkaa uga fujiyo lama ogola in badala hadduu dhibo almustaciiru ninkii caarisay alujrata mushqaayadii wakadaa in lam yabdulha haddaan u dhibinna waa kulanid fil asaxi haddaan qabanno uma intaa dabeed qiila waxaa la yidhi yabiculxaakimu xaakimka ayaa alarda yabiculxaakimba alarda dhulka iibinayii waa fiiha waxa ku dhex jiraba wa tuqsamu baynahumaa waana loo qaybin walasaxu asaxna waxa weeye anahu yucradu canhumaa way iskaga jeesan xataa yakhtaaraa shay-an intay xun ka dooranayaan wuxuu leeyahay sheekhu ninkii muciir ee saddexdii arrimood la doorgeliyey ayaa midnaba dooran waayey wuxuu la taagay inuu dhulkaygii baan anuu ku noqday waanaad ku noqotide ama ninkan mushqaayadda ka qaado meesha ugu daa ama fujiyo nusqaanta bixi ama waxaan qiimihiisaba ku qaado may anuu dhulkayga maan doonayaa buu leey fain lam yakhtar lam yaqlac majaanan horta inuu awjada un hoosta ka geliyo dabeetana uu dabada u rido ma laha bidaash waase goorma in badala mustaciiru alujrata hadduu ninkii mustaciir la taagan yahay war kontorkii kuna lagu kiraysan jiray waa kana iga qabo hadduu la taagan yahay ma fujin karo maxaa yeelay darar iyo dhibaataan jirin wakadaa in lam yabdulha fi lasaxi hadduu xataa ujrada dhiibi waayana waa kula mid oo maxaa yeelay ninkan caariyeysiiyey isaga ayaa ku gabood falay markii la yidhi saddexda arrimood mid dooru ee uu dooran waayey isagaa gabood falay oo inay manfacooyinkaasi dhaafaan isagaa ku talagalay aanigu wuxuu leeya mee wuu fujinayaa wuu fujina wuxuu leeyahay inuu fujiyo maxaa yeelay ma banaana inuu ku intifaaco maalkiisa bilaash marka wakadaa in lam yabdulhaa fi lasaxi unbuu khilaafku ku egyahay khilaaf minhaaj kadaa ma gudbaa inta badan la yidhahdaa dabeeta haddaba markii sidaa la yidhi ninkii la yidhi hadduu mushkaayada bixiyo iyo haddaanu bixinba ma fujinayo maxaa la yeeli haddaba see loo kala baxaya wuxuu leeyahay qiilku yabiiculxaakimu alarda wamaa fiihaa mar haddii murankeedii dhammaan waaye macaljagada iyo waxa ka dhex taaganba hala iibiyo wayuqsimu baynumaa dabeedna wuu qaybinun wuu qaybino wixii jagadu ay tahayna ninkuumuusiin wixii dhismahani yahayna ninkaasuun ha siiyo tee meesha layska lulan maayo une ilain dadka in la kala dhaqaajiyaabaa la doonayaaye faslan lilkhusuuma buu isagu leeyay waa si dooda iyo murankan u hadho dadku inay murmaan la dooni maaye walasaxu laakiin qowlka asaxi kaasi waxa weeyaan waa qiile asaxu waxa weeye anahu yucridu canhuma ninka xaakimka haba iskaga jeeso baxa un ha yidhahdo maxkamadaba ha laga soo eriyay iyo arligaasoo hala idhahdo suuqa gala hataa ikhtaaraa shay-an intay dee mid uun wax ka dooranayaan oo ninkan muciirkii dee waxaan la doorangeliyey wax ka dooranay ka kalena uu ka waafaqayo si ay dee doodoodu u soo dhammaato markaa xataa yakhtaaraa oo alifisnayn ay ku jirto ayaa nuskooyinku u badan yihiin markaa ka wax dooranayeyna dee muciirkao keliya unbuu ahaa ee kan kalena xaggey uga timi doorashadu waa xagga waafaqidda xataa yakhtaaraa ilaa ay ka dooranay muciirna dooranay mustaciirna ka waafaqayo weeye culamada qaarkoodna xataa yakhtaara ilaa uu ka dooranayo kii dul ikhtiyaarka ahaa doorashada lahaa oo ah muciirkaa walilmuciiri ninkii uu caariyeeyey waxaa u sugnay dukuuluhaa inuu galo walintifaacu bihaa iyo inuu ku intifaaco walaa yadkuluha almustaciiru laakiin mustaciir ma gelaya bigayri idnin idan la-aan litafaruji laydsi wayajuusu lisaqyi waraabin inuu galo waa banaantay walislaax iyo hagaajin fil asaxi haddaan qabano walikullin mid la arkana waxaa u sugnaaday beeycu milkihi milkigiisa inuu iibiyo ayuu leeyahy waqiila waxa laysa lilmustaciiri uma sugnaanin baycuhu liaaliin mid saddexaad inu ka iibiya waxau sheekhu leeyahay markaynu nidhi xaakimkii ha ka jeesto oo ha yidhaahdo ilaa intaa wuxuun ka soo dooranaysaan iga baxa oo labadiinin dhulkii ay isku haysteen iyo meeshiina maxaa laga yeelayaa ayaa meeshii taala bal xaakimkii u kala dhex baxayey ma ha isku dilaanba markaase wuxuu leeyahy walilmuciiri dukuuluha walintifaacu biha ninkii wax caariyeysiiyey ee dhulka lahaa isaga waa sa dhulkii iska gala intifaacsadana intaa dooda ku jirto maxayl waa milkigiisii xataa dhirtii iyo sandaqadii wuxuu kani ka taagtay hadduu midicda ka galo waa iska leeyahay walaa yadkuluha almustaciir laakiin ninkii isagu ammaanaystay oo caariyeystay ma gelayo bikayri idnin ogolaansha la-aan ila dhulkii ninkii dhahaaba ku noqoye waa inu markaa fasax usoo weydiistaa litafaruj kelimatu tafaruj kelimad carabiga asalkeeda hore may ahayn markaa culimmadu yani dan la-aan waxay dhahay asalkeedu min infraaji ilhami ayay ka timi oo bimacnaa faydanka qofka murugada iyo faraj taasoo kale ayay ka timi laakiin hadda macno ayay leedahay loo isticmaalo masalan carabi ahaan maanta loo isticmaalo waa daawashada ayaa loo isticmaala masalan ciyaaraha oo kale almutafarijiin waa la yidhaha kuwa daawanaya masalan qolo siyaasad ku loolamaysa kuwa dabadda ka joogana mutafarijiin waa la yidhahda iyagana iminka halkan waxay ugu jirtaa waa laydhsi iyo inuu iska soo yar dalbalxiiso inuu isaga galo ayada idan la-aan ma banaana wayajuusu lisaqi walislaax laakiin hadduu yidhaahdo waar waxaan soo waraabsanaya geedkii ama meesha harama iyo waxbaan ka soo googoynaya waan soo hagaajinayaa waa u banaan yahay dee milkigiisa ayaa inuu baabo uu ka ilaashanayaayo dee sharciguna uma diidana walikullin baycu milkii mid kastaani wuxuu leeyahy muciir iyo mustaciir iyagoo sidaa dhulkii isugu haysta baycu milkii inuu intiisa iibiyo inuu sandaqadii yaraydba faasaxuudha meesha way naguma muran badatayba u mid kale ka iibiye wuu leeyahay mid qandhadaana soo galo waa ugama tegaynaa meesha u mid kale isna ka iibiyo waa uu leeyaho mid waliba wuu iibin karaa dee sidii milkiyaalkii kale dadku ay lahaayeen ayuunbay ka dhigan tahay qiil baa wuxuu leey laysa lilmustaciiri baycu lisaani waar bal kan isagu caariyeeya dhul kale isaga garanay oo dee waxbuu leeyahay kan mustaciirkii mid saddexaad inuu ka iibiya ma bana isaga uu ka iibin karaa buu leeyay laakiin mid saddexaad kama iibin karo oo maxaa dhacay dee milkigiisuba ma sugnaa milkigiisuba meelba ma haysato sindaqadiisa meelba ma haysato cirkaasay taagantay oo maxaa yeel ninkii xataa waxaaba dhici kartaa inuu ninkii muciirka a cariyeysay bahashaba qiimaheeda bixiyo markaa muxuu ka iibin ninka qiilkaasi halkaasu mariye waalcaariyatu lmuaqatatu caariyada waktiga lihi kalmuطlaqati tii la ilaaqay ayuunbay lamidtay wa fii qawlin qowl waxaa ku sugan lahu qalcu fiiha muddadii inuu fujiyo ayaa u sugnaaday majaana bilaa waxa uu sheeku leeyahay caariyada muaqatada ah ee waktiga iyo muddada loo sameeyey ee layidhi ama khiraas haata ama bina haata ama zarca haata layidhi dhulkaa waan ku ammaanaysiiye lix bilood sanad afar bilood iyoku ammaana kalmuطlaqati waxay la mid tahay tii aan waktiga lahayn oo kale axkaamta inoo soo hormartay markay muddadu dhammaato ama uu ku noqdo way isku mid muaqata iyo mulaqa ta muwaqatadaa laakiin waxa bannaan bay yidhaahdeen inuu masalan beero iyo inuu dhiso mar iyo mar kadibba intaanay muddadii dhammaan ama ninka muciirka aanu ku noqon laakiin mutlaqada mar qudhun baa bannaan masalan hadduu yidhaha sanad baan ku caadiyeysiiyey de hadduu sandaqad yar ka dhistay markii hore ku kululaato oo lixda bilood dhexdeeda dabeetana uu jaajuur ka dhigto way isaga bannaan tahay oo intuu tii hore baabiyo tu kale waa ka dhisan kara laakiin mar hadday mudlaqa tahay oo mar waxaa lagu ogolaadood wixii ka baabiiso idan dambood heshin way kuma noqon kartid halkaasay iska khilaafsan yihiin qowl baa wuxuu leeyahay wa fii qowlin lahu lqalcu fiiha waxa u sugnaaday inuu fujiyo fiiha muwaqatadii majaanan bilaash idaa rajaca muddadii marka uu ku noqdo muddadii dabadeed markuu ku noqdo inuu bilaash u fujiyaa buu leeyahay inuu fujiyo ayuu leeyahay muwaqatadii dhexdeedii bilaash markuu ku noqdo faa'iidada taaqiidkuna saasay noqonaysa mar hadday markii horeba wakti lahayd uu ku noqday bilaash inuu fujiyo ayuu yeelanaya markaa waidaa acaarahu markuu ammaanaysiiye liziraacatin zaraaco iyo beerasho ayuu ammaanaysiiyey wa rajaca waanu ku noqday qabla idraaki zarci zarci oon gaarin on bislaan ayuu ku noqday fasaxiixu saxiix wawy ana calayhi libqaa inuu ugu baaqi yeela iyo gudkiisada ila alxasaadi ilaa goynta wa ana lahu lujra mushqayadna wuu leeyahay falow cayana hadduu u cadiyino muddatan walam yudrik fiiha zaracina aanu ku bislaanin litaqsiirihi gaboodfal uu mustaciirku la yimi muxuu ku gaboodfalay bitaakhiiri ziraacati ziraacadii ayuu dibdhigay qalaca majaanan bilaash ayuu ku fujinaya wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ammaanaysiiyo liziraacatin masalan inuu dhul ayuu carisay wuxuuhi wax ka beero ninkii baa dabeetana intuu meeshii cagaf geliyey uu kala rogay ayuu badarkiina ku gurtay isagoo soo booday oo dabeetana wurwuraya wa rajaca qabla idraaki zarc zarcii waktigiisiba gaadhin buui ii banay meeshayda fasaxiixu ana calayhi libqaa ila alxasaad waxa guudkiisa aday qowlka saxiixa waxaa ninkaa guudkiisa aday inuu ku daayo ilaa inta waktigii xasad iyo goosashada laga gaarayo maxaa yidhi wax muxtarama weeyaanoo dee xaq buu ninkani ku beertay isla markaa muddo la sugana wuu leeyahay laakiin dhiska iyo dee geedka weyniyo iyo wakti ma laha sidaa daraaddeed baa markaa isaga hadalku uga taagna qiil baa wuxuu leeyahy isaga muqaabilu saxiixa wuxuu leeyahay ha milkiyo qiimaha ku mulkiyo fi lxaali mid wuxuu leeyahy ha fujiyo nusqaanta arshigeedana ha bixiyo waa wixii dee kala hadhaya markuu leeyahy nusqaanta arshigeeda ha bixiyo wixii kala hadhaya wey wixii kale hadhuudh yaro imika soo baxay haddii la yidhaha ha la fujiyo maxaa ka soo hadhi صaxiix waxa weeye waliba ana lahu lujra wuxuu leeyahay mushqaayad xilligaa uu ku noqday iyo xilligaa goynta laga gaadhayo mushqaayad buu leeyahay masalan saracu wuxuu aha sarac lix bilooda afar bilood markay tegeen ayuu ku noqday maxaanu hi صaxiixu waxa weeye waa ana lahu ana calayhi libqaa ila alxasaan ilaa waktiga goynta inuu ku daayo soomay hayn labadaa bilood ee haddaba hadhay mushqaayad buu yeelanaya ninkaasi mushqaayad maxaa yeelay dee ibaaxadii iyo banayntii waxay ku goday noqodkanuu ku noqday ayay ku goday marka wayn mushqaayadu meesha ay ka socotaa waxau sheekhu yidhi haddaba hadduu muddo ayuu cayinay falaw cayana almuciiru muddata liziraaca ziraacadii ayuu muddo u cayinay masalan zaracu lix bilood buu haayo wuxuu ihi lixdaa bilood ee zaracaasi kugu gaadhayo ayaan ku ammaanaysi walam yudrik fiiha zarcu zaracina muddadii mun ku bislaanin oo maxaa dhacay litaqsiirihi ninkan mustaciir baa gabood faray bitaakhiiri ziraacati zaraacadii buu dib dhigay maalintii la ammaanisiye hadduu ku rido dee lixdii bilood saasay ugu dhammaana waa soo goyna laba bilood oo dambu iska sii joogay markay laba bilood tageen buu ku riday markay lixdii bilood dhammaadeen ayaa dabeetana isagoo zarciina laba bilood u hadhantay buu ninkii ku noqday qaraca ninka muciirkii zarca waa fujinaya majaanan bilaash maxayl isaga ayaa gabad falo wixiisana inay hallaabaan marka horeba ugu talagalay waajibna maaha fujintiiyo xaq buu leeyahay weeye walow xamala hadduu qaado asaylu daadkiibaa badalan shini qaaday ilaa ardihi dhulkiisa ayuu soo qaaday fa nabadta dabeedna waa biqday fa huwa yani naabidka kaa soo baxay lisaaxibilbadri shinida kale ayuu usugnaaday walasaxoanahu yujbaru waxaana lagu dirqiyaya calaa qalcihi inuu fujiyo ayaana lagu dirqiyaya waxau leeyahay sheekho daab ayaa beerihii soo wada galay oo mid la ogaayo shalayta halkan hadhuur ku guranayey ayuunbuu intuu wixiiba kala soo baxunbuu mid kaleoo ku siixiyey beertiisii ay biyihiiba fadhiisteenoo si kaasmi halkaasmi ka soo boodeen tanabadta dabeedna waa soo biqlay yaa leh zaraca ma kan dhulkiisa la keenay ma kii horeelay fa huwa wuxuu leey waxaa soo baxay lisaaxibilbadri ninkii shinnidaa lahaayee beertiisa uu dadku ka soo qaaday ayuunbaa leh maxaa yeelay dee waa caynu maalihi bay yidhahdeen waa maalkiisii cadaankiisii oo sifo kale uu isu rogay milkigiisii markaa kama wareegin daadkaa kasoo yar kaxeeyey milkigiisii kama wareejinin waxaa waajiba markaa in loo celiyo haddii uu goobjoog yahay oo og yahay haddii kalena qaadigun baa loo dhiibi maxaa yeelay qaadigu de isaga ayaa naayibkaa cidda maqan maalka lumayna isaga ayuunbaa ilaaliya wixii la garan waayana masalan dee masaalixda muslimiinta ka wada dhaxaysuunbaa ayuunbaa lagu qabtayo lagu fuliyaa ee layskama qaato walow cas wax qiimo laba yaanu ahaanine asaxna waxa weye mar haddaynu idhi ninkii bederka lahaabaa leh annahu yujbaru calaa qalcihi inuu ninka dhulkiisa uga fujiyana mar hadduu yeeshay in la so adigu maad yeelanoo lamula adaale kaale iga fujisa haddaba anu dhulkayga iminkaan beeranayaaye taas ayuu leeyahay maxaa ninkani dee maydmi taaniga asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahy maya lama dirqiyayo maxaa yeelay xadgudub muu samaynin ninkani daadkan unbaa kasoo kaxeeyey mooyaane xadgudub muu samayninoo mustaciil oo kale ayuu lonqonayaa walow rakiba hadduu fula daabatan daaba ayuu fulay وqاala لmaalikiha wuxuu ku hi cartaniiha waad i ammaanaysid faqaala wuxuui bal ajartukaha waar waan kaa kireeyeysi buui kirada aw ama ikhtalafa maalikulأrdi iyo wasaaricuhaa kii dhulka lahaayo kii beertay bay iskhilaafay kadalika saasoo kale falmusadaqu ka loo rumaynaya almaaliku way cala madhabi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay nin baa daabo dee gaadi badhe hadda daababa ma jirte nin baa gaadi ayuu masalan fuulay waa iska kaxaysa ninkii buu dabeedna yidhi waar hooyo gaadhigii aan dee aadi ammaanaysiisay hoo buu yidhi ammaano maxay buui waar gaadhigii waan kaa kireeyey intaasoo lacagaysi wuxuu yidhi waar kiradiisii buui waan kaa kireeyey ama waxa iskhilaafay ninkii dhulka lahaaye kii beertay kii beertay baa markuu saracii goostay yidhi khayr lah buu siiya dee waataad dhulka inay ammaanaysiisee kana wuxuu waxa iska daayo waan kaa kireeye kaan kiradii falmusadaqu almaaliku cala madhabi meeshii markhaatina ma jiro maxaa la samaynayaa maaliga ninka dhul kale ayuunbaa loo rumaynayaa marka ay dee muddo mushqaayad la kala qaataa ay tagta weeye shaygiina shay baaqiya yahay maxay dhahay manaaficdu dee mucaawado waxna waa lagu kala bedeshaa dee waana iyadoon waxba lagu kala bedelana waa laysa siiyaa markaa ninkani isaga ayaa dee qasadkiisa og markaa wuu dhaaranaya haddii la ydhaha waa loo rumaynayana biyamiinhi weeye dhaar markaa nafyi iyo isbaat wadataa ayuu ku dhaaranayaayo wuxuu marka horeysi wuxuu odhanayaa wallaahi inaanan ku ammaanaysiin ee wallaahi inaan kaa kireeyo intaa kaa kireeyo buu odhanaya labadaa nafyi iyo isbaatkaa ay israacinaya wakadaa waxaa la mida low qaala hadduu yidhaha cartanii waad i ammaanaysiisay wa qaala u yidhaha bal khasabata mini waad iga dhacday bal waad eegaya fain talifat ilcaynu hadday shayga cayntaha dhimato faqad itafaqaa waxay isku waafaqeen cala damaani damaan laakin alasaxa asax waxa weeye ana alcaariyata tudmanu caariyadii waxaa lagu magdhabaa biqiimati yowmi talafi maalintay dhimatay qiimaheeda laa biaqsa alqiyam qiimooyinka ta ugu dheer laguma magdhabo walaa biyowmi alqabdi qiimaha maalintii gacanta lagu dhigayna laguma magdhabo fain kaana hadduu yahay maa yaddacihi lmaaliku maaliku wuxuu sheeganayaa agsara mid badan xalafa liziyaadati intaa dheeraadka ayuu dhaaran waxau leeyahy sheekhu waxa kaloo ayana la mida oo maaliga loo rumaynayaa hadduu yidhaahdo war waad i ammaanaysiisay shaygan ninkii maaligaana wuxuu ihi maya waad iga dhacday oo xoog baad ku qaadatay xoog ayaad ku qaadatay bal horta haddii ay muddo mushqaayad la kala qaataa ay tagtay shaygii cayntan la kala ammaanaysa uu leey waad cariisay ama waad xadaynaa wada dhacdayna ay baaqiyo tahay maaliga ayuunbaa loo rumayn oo asalku waa inaanu idmin isagaa ku dhaaranaya ujratu mil ayuu dabeedna yeelan war shaygaa inta lami shayga lamidkaa maxaa lagu kala karaysa intaa bixiyunbaa la odhan haddaba fain talifat ilcaynu hadday caynti dhimato maxay ku dhimatay waxyaalihii caariyada lagu damaani jiray wixii caariyada lagu damaani jiray ayay ku dhimatay caariyada maxaa lagu damaani jiray wejkii yani isticmaalkii maaduunka kayrkii hadday ku dhimato ayaa lagu damaani jiray isticmaalkii maaduunkaha waxaan ahayn bay ku dhimatay oo wuxuu leeyahy markaa waan kaa caariyey kanna wuxuu leeyahay mee waad iga dhacday faqad itafaqaa cala damaan horta damaan bay isku waafaqeen waxaan magdhowgiisii maxaa yeele maqsuub iyo mustacaar mid kasta waa madmuun oo xaggaa damaanka way isku waafaqsan yihiin laakina alasaxa halkaa istidraagaas waxay dhaheen shuraax fara badani laga wanaagsan oo waa masale iska kacayso uno bal shayga caariyadaha marka la magdhabayo maxaa lagu magdhabayaa masale kacayso halkaasa ayuumayda masale halkan la xidhiidhsan maaha bay yidhahdeen asax laakiin waxa weeye caariyada waxa lagu magdhabaa biqiimati yowmi talaf maalintay dhimatay ayuunbaa la odhan maxaa u qiima ahaa boqol kun baa u qiima ahaa boqol kun baa la odhan leegi maayo biaqsa alqiyam waar bishii uu dhacay bisheebay ahayd dee waxay january bay ahayd oo tanay dhimatayna maxay ahayd dee decembar bay ahayd waa san oo dhan la odhan maayo bal hadda eega oo gaadhigaasi ama daabadaasi xilligeebay ugu qiimo badnay xilligay milyan gaadhay baa jirtay la odhan maayo xilligaas oo qaada walaa biyowmi alqabd maalintii uu gacanta ku dhigayna la odhan maayo qiimaheeda soo qaada asaxa muqaabilkiisii weeyaan muqaabilka asaxiisa caariyada wuxuu leeyahay aqsal qiyam baa lagu magdhabaya iyo qiimata yowma alqabdi baa lagu magdhabaya asaxuna waxa weeye yowma talaf maalintay dhimatay qiimaheed wux marayin baa lagu magdhabaya haddaba maaligu waxaanu sheeganaya dhaca uu ku sheeganaya hadday ka badan tahay qiimaha yowma talaf ayay ka badan tahay waxaanu isagu sheeganayaa oo masalan yowma talafkii laba boqol bay ahaydba isna wuxuu sheeganayaa saddex boqol ayuu sheeganaya oo qasbigeenu ku sheeganayaa xalafa liziyaadati inta dheeraadka ayuunbuu u dhaaranayaa ogobay saddex boqol sow sheegan maayo laba boqol wuu la waafaqsan yahay ninkani wuxuu leeyahay war labunbay maraysay labadaasi horta waa geedka goon halkaa ha layska dhigo boqolkaa dheeraadka ayay isku hayaan ayuunba odhan wallaahi inaan mutay boqolkaa dabeedna ku qaada ayuunbaa odhan xalafa liziyaadati yuu dhaaran abi kitaab abi asbiga waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay marka kasbi waa dhaci luqa ahaan markaa xagga luqada carabeed qasbi laga hadlayo akhdu shayi dulma waxaa la dhahaa shay loo qaato dulmi iyo gardarro culimada qaarkoodna waxay dhaheen akhduhu dulman jihaaran waa iyadoo dulmi loo qaato oo weliba si cayaan ahoo muuqatana loo qaato ayaa luqada qasbi la yidhaahdaa sharci ahaan marka laga hadlayo qasbi ama dhac la tilmaamayo alistiilaa calaa xaqin hayri cudwaana waadhan culimmadu waa qabsasho xaq hayr aada qabsato gardarrana aada u qabsato iyo xadgudub ama alistiilaa calaa maali lgayri bigayri xaq waa qofka oo qabsada maal ay cid kale leedahay xaqdarro ku qabsada ayaa la yidhaahdaa kaas weeye qasbigu waxay markaa ku tilmaameen culimmada muslimiintu inuu dhacaasi yahay kabiira min kabaa'ir dunuub dembi weyn oo dembiyada waaweyn ka mida inuu yahay walow waxa uu xadaya yaanu ahaaninba nisaabu sariqa yacnii tuugada wixii gacanta lagu goyn jiray yuu gaadhinbe e waa dembi weyn oo dembiyada waaweyn ka mid a waxaa sheekha maawardi la yidhaah ee shaaficiyada waaweyn laga soo naqliyey inuu yidhi waxay ku ijmaaceen culimmadu cidda xalaashataa ee aanay ka qarsoonayn xaaraannimadiisu inuu ku gaaloobayo qofka iska sameeye ee wixii dhacii iska sameeyey isagoon xalaashaninna yacni wuxuu noqonayaa qof oo faasiqgaroobay ayuu noqonaya xaaraannimadiisana aayada ayaa u daliila qowlka ilaahay leeyahay ayaa ka mida weylun lilmutafifiin weyl iyo hoog iyo cadaab wuxuu u sugnaaday kuwa miiska fudaydinaya ee dadka halkaa wax kaga nusqaaminaya waciid adag ayaa ilaahay aayaddaa ugu sheegay kuwaa dadka miisaanka ku xadaya waana wax yar maxaad u malayn marka waciidka intaa la-eg la saaray ee layidhi alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuusuuna liyowmin cadiim maalintaa in lasoo bixin doono kuwaasi miyaanay rumaysnayn oo ilaahay la hor keeni doono yacni miisaan yaray wax ku xadeen yani wixii kasii weynaana maxaad u malayn aayad qur-aana ilaahay wuxuu ku yihi oo kale walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaail maalyaalkiina ha cunina dhexdiina baail ha ku cunina oo barkiin barhka maalka kale iyo baail iyo weji xaaraan ayuu ku cunay xadiid ayaa ka mid ah sida xadiidkii saxiixayn oo kale rasuulku sala alla alay slam uu yihi khudbadiisii ugu dambeysay inna dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum dhiigyaalkiina iyo maalyaalkiina iyo cirdigiina iyo sharafdiinu xaaraan ayay idinka tahay dhammaantiin yani mid walba midka kale xaaraan ayay ka tahay xadiidkii isagana saxiixa rasuulku sal la sl man dalama qayda shibrin min ardin tuwiqahu min sabci aradiin qofka dulmiya ee dulmi ku qaata taaka qadarkeed oo dhul ah maalinta qiyaamaha toddobada dhulba intaa uu dulmiyey qorta ayaa loo gelinaya marka waxaa jira dhowr shay oo hanti qaadashadaas ah laakiin ay waxoogay yar kala duduwan yihiin qasbiga haddii masalan qofku uu maalka keyrka uu qaato hase ahaatee uu khufyo iyo hoos u qaato oo meelaha uu isha iska eego taa sariqaa la yidhaahdaa waa sariqa haddii uu hubkiisa soo gurto waddada uu isla taago oo uu halkaa dadka ku baadhana xeraabay noqonaysaa oo u awood isbido haddii uu orod iyo isagu big un la yidhaahdo intuu wixii dhuftana ikhtilaas iyo nahbi iyo bay culimmadu yidhahdaan haddii isagu uu waxaa dadkuu dhiibtaan uu khiyaameeyo oo wax ka yarsiisiibo iyo wax loo dhiibtay uu dafiro un hadday shaqadiisuba taa noqotona khiyaano weeyaan kanna waxa weeye waa qasbi oo waa xaq uu kayr leeya qof kale leeyahay oo aada cudwaan u qaadato waxay tilmaameen yani culimmadu sida laga soo naqliyey xujat alislaam alghazali kitaabkiisa alixyaa wuxu uhi qofka haddaad xataa xoolihiisa kaga qaadato xishood inay qasbi noqonayso ma ukhida calaa wajhi alxayaa'i fahuwa xaraam wixii lagu qaato xishood waa xaaraannimo masalan wuxuu yidhi meel dad badani joogaan ayuu war waxaa isii ku yidhi dabeedna dee ninkii baa kabaya ummad badanina waa arkaysaa isaga dhiib buu dabeedna siri dee yaan ummaddani kula yaabinoo baacis alxayaa ayuu ku bixiyey ka xaaraan bay noqonaysa ama nin aad dee iskuba xidid iyo wix isku tihiin baad waxaa dhig tidhi dee way iska dhigay isagiina ila waa xisoonayaae dee qasbi bay kugu noqonaysaa taa lafdeedu oo baabku yaryaraysi malaha huwa haddaba qasbigu alistila alistila waa qabsasho calaa xaqi lgayri la qabso cudwaanan yacni xadgudub iyo collaytan loo qabsado falow rakiba hadduu fulo daabatan daabad ayuu fulay ow ama jalasa calaa firaashin buu ku fadhiistay faqaasibun wuxuu noqonayaa mid dhacay wain lam yanqul yaanu rarinba oo aanu meeshii ka qaadinin waxau sheekhu leeyahay sharci ahaan marka qasbi laga hadlayo waa qabsasho xaq ayr xaq cid kala leedahay oo qofku qabsado cudwaanan oo u qabsado bimacnaa isagoo calaa wajhi tacadi xadgudub iyo boob iyo xaqdarro isagoo u qaadanaya ayuunbay qasbi noqonaysaa haddii dee wixiisii uu ka waayo qofku uu ka qaadanayo ka boobayo taas iyadu qasbi noqon mayso dabeedna wuxuu sheekhu inoo tiriyey amhilooyin misaallo dhowr ah oo uu inoogu caddaanayo muraadka iyo ujeeddadaa bal hadda uu inoo sheegay ama xadkaa uu inoo sheegay wuxuu inoogu caddaanayo waxau markaa sheekhu yihi falow rakiba daabatan daabad iyo baabuur iyo geel iyo faras iyo wax cid kala leedahay ayuu iska koray aw jalasa calaa firaashin ama firaash uu qof kale leeyahay uu meel dhigtay ayuu iska fuulay wax idana iyo fasaxna kama haysto faqaasibun ninkaasi wuxuu noqonayaa nin dhacay shayga wain lam yanqul yaanu rarinba shaygaasoo aanu meeshii ka qaadinba e kaasib ayuu noqonayaa walow yaanu xataa qabsasho uba jeedinbe maxaa yeelay ujeeddadii dee istiilaha iyo qabsashada ama aynu ku xadaynay dhaca ayaa ka xasilay oo ah inuu wax hanti cid kala leedahay oo qofkii ku tagrifalay isagoo aan ogolaansho ka haysanin oo ku tacadiyaya ka markuu firaashkaayo waxaa ku fadhiisanayo dee ama maaligii ha joogo ama ha maqnaado wax farqigahoo ay leedahay ma jirto walow dakhala daarahu hadduu daartiisa galo waascajahu canhaa uu ka firdhiyo uu ka argagixiyuu ka saaro ow ama ascajahu waa ka saaray wa qaharahu cala daari daartiina wuu ka xoogay oo wuu kaga awood batay walam yadkul mana gelin faqaasibun waa dhaci ninkaasi wa fi haaniyati suurada masalada labaad wajhun wej ay asxaabta shaafici leeyihiin ayaa ku jira waayin oo daciif ah waxau sheekhu leeyahay hadduu galo daarahu daara hayrihi macnaha daar cid kala leedahay ayuu gundhada jaray waxaanu markaa u galay qaab qof doonaya inuu meeshaa iska dego alaabtiisii iyo wixiisimu intuu gaadhi hor joojiyey daar nin kala leeyihin buu alaabtiisiiba kusoo gurtay waascajahu canhaa kiina wuxuu hi ka soo baxdeer dabadda u soo bax buulo dabadda uga eriyey ama aw ascajahu waqaharahu cala daar macnaha wuu ka saaray iscaajku waa argagixintii iyo ka firdhintii ninka laga firdhinayo weye ama wuu isagii intuu ka firdhiyey uu daartiina markaa kaga qaalib noqday xaggii iibka wax qabdi lagu magacaabi karo oo ah dee inuu markaa iskaga tagri falo oo isagu iska wadwato oo albaabadeeda uu kala xirxidho oo halkaa ka farsameeyo ase aanu gelin walam yadkulha aanu gelin halkaa dabadawla intuu iska taago ninkiina ka eriyo uu dabeetana halkaa iska handaraabto faqaasibun kaasina mid dhacay weeye masalada hore marka uu galee uu ka saaro dee mar hadduu qabsasho intuu ninkii galay uu qabsaday oo uu qofkii ka saaray kaasib ayuu noqonayaa walow qasadkiisa yaan dee qabsashada cudwankaa lagaba helin be amaa masalada labaad markuu ninkii ka eriyey ee uu dee daartiina qabsaday dee waxba inuu galay iyo inuu ku tasarufo shardi maahay mar hadduu ninkii lahaa uu ka eriyey isagiina hor fadhiistu u sarreeyo taana waxay noqonaysaa un qasbi walow sakana hadduu dego baytan maqsin ayuu degi wa manaca almaalika minhu maaligii ninkii lahaa gurigeena maqsikaasuu diiday duuna baaqi daari daarta baaqigeedii uma diidin faqaasibun wuxuu noqonayaa mid dhacay lilbeyti maqsinkaa faqad oo keliya mid dhacay unbuu noqonayaa waxau sheekhu leeyahay guri dhowr maqsina ayaa ninbaa wuxuu iska soo galay maqsin ka mid a hayuubuu iska dhex fadhiistay wamanaca almaalika minhu maaligiina maqsinkaa wuu diiday duuna baaqidaari wuxu uhi war afartaa maqsine kaleba waa kugu filan yihiin kananaa qabsadaye kii warwareeg buul faqaasibun lilbeyti faqad wuxuu noqonayaa ninkaasi nin dhacay beydkaa maqsinkaasuu mid dhacay ayuu noqonayaa maxaa yeelay dee kanuunbuu inuu qabsado uu u qasiyey oo ficilkiina laga helay laakiin baaqigeedu kaasibku noqon maayo imika intaa wuuka maqsinkaasuu qasbiyey inta kale ma qasbiyin maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya haddii ilaahay aafaba u keeno oo dabeedna daadba meeshii uu ku ibtilayo ama wax kalaba ku dhacaan oo intaa la istiltiliyo madfacba uu ku dhaco oo dabeedna aqalkii isla wada dumo ninkaa maqsinkaasumaa laga magdhabayaa ee intaasoo afartan kale laga magdhabi maayo weeye magdhowga maqsinkaasunbaa laga doonaya isagu kaasunbuu qaasib ku ahay inta kale laakiin loo xisaabi maayo hadduu se dhammaantiin wada qabsado shantaba isagunbaa la raacin oo aaf ku timaado faqaasibun lilbeyti faqad saas uga jeeda walow dakala hadduu galo bikasdil istiilaa'i qabsasho ayuu ayuu u galay walayse almaalikuna fiihaa ninkii lahaana kuma dhex jira faqasibun buu noqonayaa wain kaana hadduu maaligii daartii ku dhex jiro walam yuscijhu aanu ka saarin faqaasibun mid dhacay buu noqonayaa linisbi daari daarta niskeed mid dhacay buu noqonayaa ilaa an yakuuna daciifan inuu yahay mid iskaba tabar daran mooyaane oo laa yucaddu aan lagu tirin mustawliyan mid qabsaday calaa saaxiibi daari saaxiibudaar ninka daartale marka loo eego inuu yahay mid daciif oon lagu tirinayn mid wax qabsaday mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii uu galo ninbaa wuxuu galay isagoo istiile iyo qabsasho u jeeda ayuu galay daartii walayse almaaliku fiihaa ninkii lahaana waaba ka maqan yahay oo suuqa iyo meelahaasuu jiraa ninba iska soo orday oo ihi gurigaa hebel qabso dabeedna waa galay fa khaasibun khaasib ayuu noqonayaa ninkaasi nin daarta wada dhacay buu noqonayaa oo xataa haddii ay xilligaa uu qabsaday ee uu galay haddii uu masalan uu dumo wuxuu noqonayaa isagunbuu damaankiisa noqonayaa mar hadduu gacantiisa galay isagoo dee ninkii ilaha ku celiyo oo dib loo guddoomo mooyaane mar hadduu intuu saa kusoo galay uu qabsaday ay aafa ku timaado isagun baa loo raacinaya yani aad iyo laxaad bay culimmadu masalan waxay yidhahdaan haddii aad masalan u timaado masaajidka iyo meelaha alaab taalla masalan meelaha safafka ayaad sijaadad iyo waxyaalabaad ugu timi meeshii inaad gashada doontay ood iska qaado waana cagtaya inaad saa ugu riixdood saa ugu tuurto mooyaane haddii aad wixii intaad saa u qaado aad dabeedna halaa ku tuurto tuug qaato waa adiga dhakadaada marka adaa lagugu leeyahy leannu markaad qaaday wixii damaankaagii galay dabeedna wixii soo gaadhay adiga lagu lakin hadda saa isaga riicdo isaga tuurta waxay daen damaankaagii ma gelin marka ninkaasi mar hadduu gurigaa dhex galay oo qabsashana uu u jeeday haba ka noqday hadday wax ku timaado waa dhakadiisa laakiin haddaa calaa qasdi liistilaa baynu biqasdi liistilaa baynu dhee hadduu bal iska eegayo bal hadda gurigeena siduu yahay iyo sida loo dhisay iyo bal hadda kiradiisa iyo hadduu waxaasuna isaga yar dhex qaadqaado kaasib ma noqonayo hadday daartaa wax ku yimaadaan ma magdhabayo haddiiba waxaanu idhi maaligii aanu ku dhex jirin hadduu maaligii ku dhex jiro walam yuscijhu maaligiina aanu waxba u diran no odhan ka bax na ma odhan oo kama saarin maqsinadaasunbuu qaar iska gogladay faqaasibun linisi daari wuxuu noqonayaa ninkaasi nin qasbiyey daartaa barhkeed maxaa yeele dee maaligiina waa ka dhinacan ka degan isna waa kan maaligii labaad noqday xaggan ka soo degey markaa nin barhkeed dhacay buu noqonayaa ilaa an yakuuna daciifan inuu kaa daakhilkee soo galay ee wax qabsaday inuu mid iskaba tabar daran yahay oo laa yucaddu mustawliyan calaa saaxiibi daari marka loo eego kan daartale xaggiisa inuu yahay mid daciif aho waxbuu qabsadayba aan la odhanaynin inuu yahay mooyaane hadduu mid iskaba miskiin oo haddii uu iska yar gacan iyo lug qabtay uu dabadda iskaga tuuri karayo uu yahay waxba iga qabtay markaa qofkaa laga dhegaysan maayo ee waa markuu dee mid awood loo ninkan marka loo eego wax ka qabsan karaya weyniya wa cala alkhaasibi ninkii dhacay waxa guudkiisa ahaaday alraddu inuu celiyo fain talifa cindahu agtiisa hadduu ku dhinto daminahu waa uu magdhabayaa waxau sheekhu leeyahay ninka kaasibkaa waxa guudkiisa saaran alraddu inuu shaygii maqsuubka ahaa inuu celiyo degdegna u celiyo marka ay u suurto gashay inuu si degdega isaga celiyo ayaa laga doonayaa walow xataa qarashka uu ku celinayaa iyo wuxuu ku qaadayaa adcaafa qiimatihi qiimihiisa intaasoo jeerba ha ku soo labalaabantee doonaya xayri xadiidkii aan soo tilmaanay rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi cala alyadi maa akhadat xataa tu'addiyahu gacanta waxa guudkeeda ahaaday waxay qaadato ilaa inta ay ciddii lahayd ku celinayso markaa raddi fawra ayaa ku waajibay fain talifa haddaba hadduu dhinto cindahu agtiisa ayuu ku dhintay shaygii uu qasbiyey ayaa ku dhintay shaygaasina waa shay mutamawalahoo dee maal awa inuu yahay aafe ayuu ku dhinto ilaahunbaaba xanuun iyo wuxu keenay oo wixii u dhacay wa iska dhintay ama itlaaf dil oo ficlulfaacil baa u yimi o isagii baa dilay ama qof kalaa dilay dhammaantii baa wada dhintay ama barkii baa dhintay daminahu waa magdhabayaa ijmaac ahaan wixii isaga aan dee mutamawil ahayne maal ahayni waxba isaga magdhabi maayo xoogay digaahu halkaa kusoo gurtay gaadhiga oo beerta udhigtay inuu ku yar warwaraabiyo hadduu mid kale ka gurto waxba magdhabi maayo leanna wixii baan dee maalba ahayn inkastoon dee la ogolayn digadiisa iyo cuadkiisaa dhigtay inuu uga dhowaado walow atlafa hadduu dilo maalan buu dilay fii yaddi maalikihi ninkii lahaa gacanta ugu jirta daminahu wuu magdhabayaa waxa uu sheekhu markuu qasbig